ku dhowaad haween dirow boqol iyo waliba isbitaalka bushra xukuumadda hangaarka ee ku shaqeeyo magaalada beedhowlanka suubiyey baaritaaniyo daaweeyo beeslaange haweenkan hilada ku haysa dhinigii dhalmadayana fursadan heli baaritaankii la hariir walashayn dhinigii dhalmalaantiyo silanku daaweey lahay taasoo ilaahay dhinishii haati xanakumada guud ahaan bulshada kenya isbitaalka bushir ee magaalada baydhabo ayaa ku hadali adeegyada caafimaad ayay ku helaan isbitaalka macaamiishiisa iyo kumid ahaa oo marbadan caafimaad ankooy hatina qeybtan oo daandistaha iyo lamagoos oo burbur sunaayeen leenkaalha milinkagaaji maasha allah waana iidan macnaha maasha allah iidan faylayn waan iidan dhawaayo waan isbitaalka bushra oo meel yaraayo ka tirsan magaalada baydhabo oo meel iin sameeyay ilko oo ilko waan oo ku cabaado meel yaraayo katan goykan walaa dhuuriyaasi eed yeedan failing meel yaraayo macaamiil failan liin sidoo kale aan hukuumadda dhakhaatiirta koroga lawa isbitaalka bushra idinishii ku hadalay shaqadii oo hayaan bulshada sidiisiin aragay tanba korsooyinga dareeran oo ah dhakhaatiir intahna booqdan anin qaybto dentalka qaabilsana tiitiya kale dhakhtar walbiisiin baahantiin inta ku helaasan shay baara oo oo tayadii sareyton inta ka helaasan maasha allah dhakhtar haddana way rajeeyahayna ditoreyso filsan ninkoyti waan dad badan ku faa'iidaysadeen oo caafimaad ilaahay biyey caafimaadna ku helan daawooyinsha daawooyinkan waljaru tiitiya kale dhakhaatiir kale rajeeyeen haddanta ninkoen dhakhtarka oo maqaarka ee iyo naytamagogo-oga xasaasiyadda walwalbiisi inku baahdaasan wanweyba intungrogne isbitaal bashra medical center dhakhaatiir walbaweysiin rajeeyeen caafimaad bulshaweyntii intii helan unin way ka dadaaleen sidii bulshadan baaha biilahayni oo weliba dhakhtar dibida iyo muqdisho iyo safarba iyo nangalna dhakhaatiirta isiin fadhigiisiin kasheenan way rajeen isiin inta naqatan haniha weydiisadan isbitaalka may yaale baaritaano badan sida baaritaanada hormoonka sida baaritaanada c b c da sida baaritaanada cudurada guud dhammaan dhakhaatiir fayl roogta insha allah masiin erey ka dhawaada isbitaal bushra masiin ka dhawaaye anoo magaaye cabdinaasir axmed ibraahim bismillahi raxmaan raxiim magac abdisac cabdullahi aadan waxaan ka tirsanahay isbitaal shaqaalaha isbitaal bushra medical center weliba khaasatan waxaan joogaa apartment oo shaybaar laboratory waxaan joogaa wallaahi waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed meel walba joogto baydhowey naga waaxid waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad mar saddexaad mar walba waxaan leeyahay soo dhawaada meesha waxaa yaalo shaybaar tayo leh dhakhaatiir oo qurux badan maasha allah oo aad wanaagsan tayadoo ay sareyso daawooyinka sidoo kale meel walba waxaa jirto waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed muhiimaddan waxay tahay caafimaadkiina caafimaadka waa inoo muhiim marka waxaan leeyahay insha allah soo agaasimaha guud ee xarunta caafimaadka isbitaalka bushra doctor cumar axmed ibraahim iyo sidoo kale ku hadalay adeegyada caafimaadda uu sibiyo isbitaalka isbitaalka may bilaawayeen kambeeni bilaaway oo hore aanaan wadi si ma uayteen hadda kambeynka adeegya may ka saabsan yahay waa bilaaheera may baa nindareere doctoreysa filsan abukar oo ku socota global fertility center oo daaway doonta hoo bilaaheera magaalka iblaanta waldhalo wayte oo badka ilaahee biye barnaamijyada ka faylata bulshooyinta reer beedhamay lahaa dadka toorashada iyadun ku faa'iidaysada waata toorashada khibradan leh waayo aragniman leh insha allah maninka higa doona hoob ilaahay era digtoorka magaarka yaninka higa doona sinaasin shaaci doona sin sheega doona bisha bishra isbitaalka ku arki doontaan hoob ilaahay era maybasilana isbitaalka bishra adeegyadiisin wayten ku fayle isbitaalka ka ziyaadani
baaritaankan iyo daaweyokan beeslaante ee lansuubiyaayay haweenkan iyo weliba isku kaaladay maamulka isbitaalka bushra iyo xarunta caafimaadka marwa fertility ee magaalada muqdisho